bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dowladda soomaaliya la lahayd bankiga soddon sanno kadib bankigu waxa uu sheegay inay tani ka dhigan tahay inay fursado u furto dowladda soomaaliya fursadahaasi oo ay ka mid yihiin inay soomaaliya hesho deeqo uu bixiyo bankiga adduunka iyo inay wada shaqayn la lahaato dhammaan laamaha bankiga adduunka si ay u soo jiidato in soomaaliya la maalgashan karo soomaaliya ayaa ka rajo qabta in laga khafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyadoo loo eegayo deymaha laga khafiifiyo waddamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay barnaamijkaasi oo loo yaqaano hibik hiw ridal waa maamulaha bankiga adduunka ee soomaaliya waraysi aan la yeeshay waxa uu kaga hadlayaa waxa ay ka dhigan tahay soo celinta xiriirkan iyo fursadaha ay soomaaliya heli doonto wixii hadda ka dambeeya
towards reaching the HIPIC decision point, which we expect in late March. And uh, what this means in practice is for 30 years, Somalia has been outside of the international financial institution system.
waxa uu yidhi waa tallaabadii ugu horraysay ee go'aanka gaadhista barnaamijka deymaha looga cafiyo waddamada faqiirka ah ama hibig waxaana go'aankaas filaynaa inuu soo baxo dhammaadka bisha maarso ee soo socota tani macnaheedu waxay tahay muddo soddon sano ah soomaaliya waxay dibadda ka joogtay nidaamka hay-adaha lacagta dunida xiriirka oo la caadiyeeyo waxay ka dhigan tahay inay soomaaliya haatan sumcad wanaagsan ku leedahay bankiga adduunka hadda wixii ka dambeeyana ay soomaaliya awood u yeelan doonto inay hesho deeqa lagu yareeyo faqriga muddo soddon sano ah ayuu yidhi soomaaliya ma aysan heli karin maalgashiga bankiga adduunka waxaa macnaheedu yahay ayuu yidhi in waddanka soomaaliya ay si weyn u maalgashan karaan qaar ka mid ah baahiyaha asaasiga ah ee ay qabaan dadka soomaaliyeed tallaabada bankiga adduunka ayaa timid afar iyo labaatan saac kadib markii hay-adda lacagta adduunka i m f ay iyaduna sheegtay inay heshay yaboh ku filan in hay-addaasi ay dhinaceeda ka khafiifiso deymaha lagu leeyahay soomaaliya i m f waxay sheegtay inay heshay yabooh dhan saddex boqol iyo soddon iyo afartan milyan oo dollar oo ay ka heshay in ka badan boqol xubnood haatan bankiga adduunku waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka bankiga adduunka inay qayb ka soo qaateen sidii soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan laba boqol iyo konton milyan oo dollar oo deeqo hordhac ahaa si loo dadejiyo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka horumarka waddanku uu ka samaynayey isbedelada iyo bixinta adeegyada maareeyaha bankiga adduunka ee soomaaliya hiw ridal ayaan weydiiyey waxyaabaha ku qanciya bankiga adduunka inay tallaabadan qaadaan
when we were able to access Mogadishu after the city was liberated uh, from Al-Shabaab.
waxa uu yidhi waxaan bilownay inaan soomaaliya ka shaqayno sanadkii labada kun iyo labiyo tobanka markii dowladda federaalka la sameeyey iyadoo la raacayay dastuurkii ku-meelgaarka ahaa markaasi oo ay suurto gashay ayuu yidhi inaan dib ugu laabanno magaalada muqdisho kadib markii magaalada laga xoreeyey urka al-shabaab dib ayay noogu suurto gashay ayuu yidhi inaan xiriir la samayno dowladda soomaaliya ilaa xilligaasi bankiga adduunku wuxuu si dhow ula shaqaynayey wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe wada shaqayntaasi waxay ahayd ayuu yidhi iyadoo isbedello aasaasiga ah oo muhiim ah laga sameeyey hay-adahaas xilligaasi wixii ka horreeyey ayuu yidhi miisaaniyadda ma aysan maamulayn wasaaradda maaliyaddu baarlamaankuna kormeer kuma lahayn dakhliga soo galaana wuu yaraa isbedelada dhacay toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen ayuu yidhi kordhinta dakhliga ka imanaya dekedda iyo garoonka iyo meheradaha gaarka loo leeyahay taasi oo ka dhigan inay dowladdu dakhli ka soo uruursato bucshirooyinka oo iyaguna ku faraxsan inay canshuur siiyaan dowladda qodob kale oo la hagaajiye ayaa ahaa ayuu yidhi kormeerka iyo xisaab celinta hantidhowraha oo noqotay mid sannadla ah iyadoo u warbixinayo baarlamaanka isbeddel kale waxaa laga sameeyey ayuu yidhi bankiga dhexe waxa uu yidhi markii aan shaqada bilownay bankiga dhexe ma maamulayn lacagaha haatanse sharciyo badan ayaa la ansixiyey iyadoo bankigu awood u yeeshay inuu kormeero xawilaadaha iyo bankiyada cusub ee la sameeyey qodob kale waxa weeye ayuu yidhi daahfurnaanta laga sameeyey miisaaniyadda gaar ahaan mushaahar bixinta tusaale ahaan ayuu yidhi ciidamada dowladda soomaaliya haatan mushaharkooda waxaa loogu diraa koontooyinkooda ama telefoonnada taasina waxay meesha ka saartay ayuu yidhi musuq maasuq badan oo aan arki jirnay dhinaca kalena su-aal dad badan oo soomaaliyeed ay isweydiiyaan ayaa ah haddii xiriirka soomaaliya iyo bankiga adduunka ee la soo celiyey uu ka dhigan yahay inay soomaaliya deymo hor leh qaadan karto hugh riddle wuxuu arrintaasi uga jawaabay sidan No, this does not mean that Somalia will have access to lending. There will be no loans from the World Bank. Uh, the, the financing that will come will be purely grants.
waxa uu yidhi tani macnaheedu ma aha in soomaaliya ay dayn qaadan karto bankiga adduunku deymo ma bixin doono maalgashiga iman doonaa waxa uu gebi ahaantiis noqon doonaa deeqo sababtoo ah soomaaliya waxay ku sii jiri doontaa geedi socodka barnaamijka deymaha laga cafiyo waddamada faqiirka ah ee hibig sida qorshuhu yahayna waxay ku ekaan doontaa deeqo soomaalidu waa inaysan ka walaacin ayuu yidhi inay deymo kala geli doonto dowladda soomaaliya lacagta bankiga adduunkuna boqolkiiba boqol waxay ahaan doontaa ayuu yidhi deeqo qorshe gaar ah lagu bixinayo wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa isna war saxaafadeedka ka soo baxay bankiga adduunka ku sheegay in tallaabada uu qaaday bankigu ay muhiim u tahay inay soomaaliya si buuxda uga qayb qaadato xubinnimada bankiga waxa uu intaasi ku daray oo uu yidhi waxay tallaabadani aqoonsi u tahay isbeddellada waaweyn ee la hirgeliyey iyo in hufnaan iyo xisaabtan lagu maamulo hay-adaha dawliga ah ee soomaaliya dhaqaalahana dib loo soo nooleeyo bankiga adduunku waxaa kaloo uu sheegay in soomaaliya ay ka faa'iidaysan doonto cafinta ay helayso marka la raaco deymaha laga khafiifiyo waddamada faqiirka ah ee lagu leeyahay deymaha culus deymaha la filaya in badankooda laga khafiifiyo soomaaliya ayaa dhan shan dhibic saddex bilyan oo dollar